aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir weli waxaan kuguda jirnaa tabinta tooska ah ee ku saabsan furmo dhowr ah oo ciidanka xarakada shabaal mujaahidiin saaka ay ka dagaalamayaan labada shabeelana ka tirsan haashimow waxaan falanqayntan ku eegi doonaa markii al-shabaab ay bilaabeen howlgallada ay hadda wadaan ee si karaar qaatay maxaa ka dhasha oo dhanka qalqalka ah ee dowladda federaalka iyo la jirayaasheeda soo wajahay wixii howlgalladaasi ka dambeeya haashim qoobgariir qalqal siyaasadeed mid amni iyo cabsi ayaa jirtay markii shabaabku ay qaadeen howlgallo aan horay loo arkin oo mar qura ay ku qabsadeen dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dhowr sano ka horna ciidanka mujaahidiinta xeelado dagaal ay kaga baxeen laakiin iminka ay dib u soo ceshteen howlgallada ay qaadeen mujaahidiinta ayaa lagu furtay oo ilaa iyo hadda lagu joogaa deegaano iyo tuulooyin badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo ay ka soo jeedaan hogaanka ugu sareeya dowladda federaalka sida xasan sheekh taliyaha ciidanka dowladda federaalka odawaa iyo saraakiil kale kuwaasi oo cabsida soo korortay darteed lagu qasbay in muqdisho ay ka baxaan oo furmaha dagaalka ay aadaan waqtiga howlgalka marka waxa uu ku soo beegmay bisha barakaysan ee ramadaan oo aalaaba looga bartay shabaabku inay sii laba jibbaaraan howlgalladooda marka dowladda federaalka cabsi waa ay sii jirtay oo ku aadan shabaabku waxaa laga filan karo bisha barakaysan ee ramadaan howlgalkan kadib cabsida ugu badan marka waxa ay soo wajahday maamulka hirshabeelle oo ah maamul taag daran oo dhexdiisa ay hareeyeen khilaafaad iyo musuq maasuq xarunta maamulka hirshabeelle ee jowhar oo ay ku sugan yihiin madaxda ugu saraysa ee maamulkaasi waxaa ka jira kala shaki iyo cabsi iyadoo hoggaanka iyo saraakiisha maamulkaasi ay sawiranayaan waxaa dhici kara marka lagu soo dhowaado jowhar oo al-shabaab ay usoo jirsadeen shan iyo labaatan kilomitir ciidamada burundina ay joogaan meel aan sidaasi kaga fogeen jowhar cidda keliya maamulka hirshabeelle ay ku tashanayaanna ay iyagu yihiin madaxweynaha hirshabeelle oo muqdisho ku sugnaa marka ay howlgallada bilaabanayeen ayaa magaalada kusii nagaaday isagoo kulamo deg deg ah la qaatay hoggaanka ugu sareeya dowladda federaalka cali guudlaaw oo niyad ahaan ka moora dilaacsan inuu jowhar ku laabto ayaa lagu qanciyey inuu tago xarunta looga taliyo maamulkaasi ee jowhar islamarkaana gobolka loo daabulayo ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka shuuta iyo odawaa ayaa ka mid ahaa ragga loo sheegay inay aadi doonaan shabeellaha dhexe kuwaasi oo durbadiiba saldhigtay degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waqtii ay degmada gaarayeen waxaa ka jira cabsi xoogan ciidanka halkaa joogana caga adag kuma taagneen waxaana u qorshaysnaa inay baxaan maadaama dhul badan oo degmadaasi ku hareeraysan lasoo qabsaday oo ciidankii dowladda lagu soo laayay shabaabkuna ay joogaan gudoomiye shuurte marka waxa uu ciidankaasi u sheegay inay la joogayaan si uu qalbiga ugu dejiyo isagoona tilmaamay inaysan garan karin meel ay aadaan haddii al-shabaab ay qabsadaan soomaaliya waxaa keliya u furana ay tahay inay qaxooti ku noqdaan dalalka dibadda ciidamada dowladda marka u dagaalami kara ee xajin kara meelaha ay ku sugan yihiin oo ah kuwa aad u yar ayaa guddoomiye shuute waxa uu ciidanka ku qasbay in xitaa askarta dhaawacyada fudud qaba ay soo shaqo galaan isagoo u soo jeediyey inay furumaha yimaadaan oo ay dagaalamaan annaga meelaan aadna kalama haysanaba waxaa la yidhahdaa dirin inay ka dambaysaa dib u dagaa la yidhahdaa meelaan dib ugu degna male soomaaliya ka tag haddii lagu dhaa saake meel la aada melid qaxooti inaa gashaa waay xil adag waa jiraa qofka intuu nool yahay ka munaafaqa ah iyo ka mu'minka ah oo aanan la cafi doonin waxaa waaye qofka inuu isdhiibaa waaye marka xilliyada adag ha loo adkaysto waa laga baxaa mar kastana xil adag waa jiraa qofka intuu nool yahay waxa ceebta ah oo aanan la cafi doonin waxaa waaye qofka inuu isdhiibaa waaye waxaan rabaa inaad soomaalidana u xaqiijinno dadweynaha joogana u xaqiijinno inta qof ciidanka ka tirsan ama qof dareen soomaaliyeed leh uu joogo inuu shabaab dalkan qabsanayn annaguna ma isdhiibayno waa dagaalamaynaa waana difaacaynaa dalkeenna annagiyaa hintaa a hubaysan oo meeshan taagan oo aan rabno inaan garabkiina ka dirirno taleefon inta kalema soo hadlayno garabkiinaan istaagaynaa waa idinla diriraynaa waxaa la rabaa marka ilaa intaas adoo soo adkaystay in aadan si micno darro ah wax aanaan munaasab ahayn aadan ku kicin xabadda la ridaaya hala joojiyo war xabadda hadhowdi maxaa cadowgaad inta soo istaago amba aan aadna waaba aadi rabnaahe aad isaga dhici rabtaa haddaa xabadda iska ridid maxaa la isaga dhicinaa xabadihiina ilaashada oo ha tuurina oo walaalka hadhowdi qoriga ulum isku bedela hadduu qoriga xabad la'aan noqdo ulum noqonahay mogta waxu tirahay male marka waa inaad xabadaha qoryaha laydin siiye dowladdu dhibay ku keentay ilaashataan waxa aad ku ridaysaana uu cadowga naqdaa waa haddii marka odawaa iyo shuute ay ka tagaan degmada aadan yabaal waxaa hubaal ah in ciidamada halkaasi jooga aysan ka sii dambayn doonin oo ay kala aadi doonaan meelo kala duwan iyagoo noqon doona wax isdhiiba iyo wax ka baxsada furumaha dagaalka saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalka ee ciidamada hogaaminaysa waxa ay dareemayaan kalsooni dari waxaana ay kala garan la'yihiin si ay u hogaamiyaan ciidamo dareemaya khatar amni ayna u muuqato waddadii ay mareen asxaabtooda in ay maraan kuwaasoo in badan ka soo muuqday kaamirada alkataa'ib iyagoo si xun u dhintay cali jeeta oo ka mid ah hogaamiyaasha dowladda u horseeday imtixaanka hadda haysta ayaa sheegaya in wakhtiga uu ku daba dheeraaday oo dagaalku uu la galay afar sano cali waxa uu muujiyey inaysan haysan taageero ayna u sii dheer tahay qorshe xume isagoo isweydiiye waxa ay qaban karaan haddii ay meesha ka baxdo dowladda oo al-shabaab ay la wareegto soomaaliya mar uu gobolka hiiraan tagay waxa uu sheegay inuu kusoo arkay rag yaroo dagaalamaya rasaas badanna aan haysan isagoo codsaday inay isku tashadaan waxaan rabaa haddaan ku hormaro dhinaca howlgalka ama dagaalada horta waxaan rabaa dagaal hadduu bilowdo waa kala adkaasho meel dhexoo la istaagaa ma jirto taageeradu ma boorkay ku eg tahay mase taageero ka dheeriya oo dadkan anigu ka yimid qaarkiinna igala yimid siday ku sugnaayeenna aad garanaysaan wax sidaan ka bedelan oo aad u qorshayseen baa jira bil rabadaanaa lagu jiraa soddon xabadood qoriga aakaha qasida soddon xabadooday qaataa soddon baaloota nin rida marxaladda uu geli kara ma garanaysaan meeshii dalka laga maamulayay waa halkan madaxdii qabiilkuna waa fadhisaa maxaa loogu talagalay waxaan rabaa in wax loo qorsheeyo haddii qorshe la-aan eh, la yimid hadda in wax loo qorsheeyo qorshe laga sameeyo ayaan doonayaa oo qorshahaasu yahay taageero annaga jeebkeenna ah fiiri dagaalka dowladda soomaaliya annagaa kaga horreynay beentay miya annaga markaan dagaalka galnaa dowladdu soo gasho soo maa haddii hadda dowlad waa maxaan falaynaa waayo dagaalaan galnaye dagaalna ma galo war ii kaadi hadda waxbaa iga siiya ma galee dagaalkii waa galnay afar sanaanu ku jirnay haddii dowladda waaya maxaan falaynaa sidii la isaga celi lahaa laydinka rabaa haddaan dowlad helna waa alxamdulilah haddaan bini aadam kale helna waa alxamdulilah haddaan soomaali kale helna is okay haddaan weyno nimankii waa collownay ma baqanaynaa warbaqa waa ceebba sideedaba intaan lees aragay ku fiican tahe mar haddii leesar ka baqa ma furna shaqo gobaad maaha shabaab koox yaroo meel socotaa lama diriiri karto reer ahaanna waxaan idin leeyahay anugu meeshii baan ka imid raad reer ku leeyaha kuma oolin wiilal dagaalamaa way joogeen laakiin ma joogin eh, ma joogin sibood ma jirin war siboodaa loo baahan yahay war talagalaa loo baahan yahay war dagaalku waa daba dheerad waa artaano waa afar jirsaday sanadka afaraaduu galay war siduu hadda ku socdo maya ma suuragal maaha waxaa laga bedelo cali iyo marka kuwa la midka ah waxay garan la'yihiin waddo tan ka duwan oo ay qaadaan oo ay ku dhiiradaan si ay u muujiyaan inay fashilmeen iskuna dhiibaan waxay isku dayayaan in fashilka iyo duruufaha haysata ay ku xaliyaan wax ciidamada dowladda federaalka aysan qaadan karin oo ay u jeedaan in boholo iyo dhibaatooyin lugaha loo sii gelinayo marka xarakada shabaab mujaahidiin sida muuqata labada shabeelle ayay kaga sii saqaysaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya halkaas oo ay joogaan hogaanka ugu sarreeya dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo talis ku leh xarunta xalana ee magaalada muqdisho hogaanka dowladda federaalka iyo mucaaradka dhexdooda waxa ay wajahayaan qalqal siyaasadeed horaanba iskuma fiicneen laakiin markii ay arrintan soo korortay waa la sii kala shakiyey waana la sii kala fogaaday iyadoo la is-eedaynayo labada dhinacba marka shabaabku mar kastoo ay u dhowaadaan caasimadda muqdisho waxa ay dowladdu dareemi doontaa khatar weyn oo dhanka amniga ah waxaa hadda loo baqayaa oo ammaankooda aad loo adkeeyey xarumaha waaweyn ee dowladda federaalka sida madaxtooyada xalane iyo xarumo wasaaradeed oo muqdisho ku yaala iyadoo laga baqdin qabo in la weeraro waxaa dhici kara qaraxyo dilalka qorshaysan way sii badan karaan magaalada muqdisho mar kasta arrimahaas waxay keeni karaan marka in xaaladdu ay sii cakirnaato ciidamada iyo hogaankooda way sii kala daadanayaan niyad jab xooggan ayaana laga dareemi karaa waxaana iminka laga baqayaa in ciidamada dowladda federaalka ay bilaabaan in si aan hore loo arkin ay u goostaan kuwo kalena isku dayaan in ay isdifaacaan oo ugu yaraan ay xajisan karaan meelaha ay ku sugan yihiin dowladaha shisheeye ee safaaradaha ku leh magaalada muqdisho iyo urur caalami ah oo xalano jooga waxa ay kor kala socdaan xaaladda taagan horeyna qaarkood waxay u muujiyeen in shabaabku ay soo laba kacleeyeen ayna suurtagal tahay in sidii afghanistan ay soomaaliya ka dhacdo oo ay la wareegaan caasimadda iyaga marka caga adag kuma taagna qaar badan waxaa la leeyahay xalana waa ay ka dhoofeen oo iminka waxay ku shaqaynayaan sidii horeyba ay ugu shaqayn jireen magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya diblomaasiyadda shisheeye iyo hoggaanka dowladda waxa ay leeyihiin kulamo intooda badan ku dhacaya muuqaalada fogaan aragga ah halkaasi oo la isku weydaarsanayo xaaladda soo korortay jahawareerka siyaasadeed ee taagan iyo kala jabka haysta ciidanka iyo hoggaankooda ayaa sidoo kale la isweydiinayaa waxa lagu xalin karo kala qaybsanaan siyaasadeed ayaa marka jirta oo durbadiiba soo baxaysa waxaana la isku eedeynayaa wax dhacaya cidda sababta u ah xasan sheekh iyo xirtiisa waxaa eedda ugu weyn haysata ay tahay in musuq maasuq uu hareeyey qaabka ay wax ku hogaaminayeenna ay ahayd wax qaldan oo ciidanka ay u horseedeen inay jabaan is-aamin dare ayaa jirta marka siyaasiyiinta mucaaradka iyagoo dhankooda waxay fursad u arkaan xaaladda taagan iyagoo toosh ku shidaya hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka dhanka kale dowladda federaalka waxay ka walaacsan yihiin in kacdoon uu bilowdo markii dadku ay dareemaan in shabaabku ay muqdisho ku soo dhowaadeen oo ay u muuqato awood ka dulqaadi karta dhibaatada haysata taa marka waxaa ka dhalan kara baa la leeyahay in shabaabku iyo shacabku ay si wada jir ah isaga tuuraan dowladda federaalka iyo shisheeyaha soomaaliya haysta mar kasta oo lagu dhowaado caasimadda amaba lala wareego xarumo dowladeed saldhigyo ciidan waxaa soo ifbaxaya in taageerada mujaahidiinta ay kordhayso shacabkuna ay dareemayaan in dhibaatada ay ka bixi karaan dowladda marka taa walwal baa ka haysta oo ayay ugu dambeeyey waxaa laga dareemaya hadaladooda oo ay shacabka kaga digayeen inay wax tacaamul la sameeyaan xarakada shabaab mujaahidiin sida markii al-shabaab ay qabsadeen degmada balcad oo la arkay in dadku iyagoo takbiirsanaya wadooyinka ay isugu soo baxeen aadna ay usoo dhoweeyeen mujaahidiinta dadka dhibaatada haysata ee mujaahidiinta u gacan haatinaya waxaa ka mid ah ganacsatada muqdisho oo lacago aad u fara badan lagu soo rogay in badanna dalka isaga carareen kuwo badanna xarumahooda ay iska xireen dowladdana waxa ay u aragtay isha keliya ee dhaqaalaha ay haysata ay tahay shilimaadka gacanta ganacsatada ku jira qaab kasta oo handadaad ah iyo si xeeladaysanna waxa ay isku howshay in ay u qaadato hantida reer muqdisho